waxaa safarkii aan qayb ka ahaa waaliga wilaayada islaamiga gedashekh luqmaan abaras ee qorshaha aad ugu tala gasheen iyo ujeedka markana aad u keenteen gurmadkan muxuu ahaa iyo dadkan aad u samayseen barakacyaasha jasaaka allahu khayra khayra jazaa cazaam saad arkaysaba safarkeenna wuxuu isugu jiray laba qodob qodob koowaad oo ah nimanka murtadiyiinta dadka muslimiinta ahee soomaaliyeed dhibaatada ay u deysteen iyo barakaca iyo xabadda iyo waxaa weyaan guryaha ay ka gubeen iyo wax dhibaato ay u deysteen ayagoo habdhaq ah oo cararayo oo naftooda la baxsanayo markaanu aragnay ayaa waxaanu go'aansannay inaan la gaarna biyo iyo baad wixii garaankeenna ah waadnu arkaysahay maanta waa ayagii oo uun gacanta mujaahidiinta ay wax ka soo gaareen waxna loo qaybinayo ahdaafteena koowaad taasay ahayd tan labaad waxay ahayd dadka maadaama cadowga uu arrinta gadaalka riixayo ee aysan ahayn colaad u dhexaysa qabaa'ilada saddexdae hadda la sheegay reer macallaweyne iyo reer gabaanweyn iyo reer xasan gaashireedle inaysan u dhexaynin colaadda qabaa'iladaas aan soo sheegnay ee ay tahay waxaa weeyaan colaad u dhexayso murtadiinta dhexdooda taasoo ah mid ayaga ay mashruuc ku raadsanayaan gaaladana waxaa weyan ay dawada ka riixayso ilaahay fadligii waxaa noo suuro gashay inaan dadkii la hadalno makaanadii ay deganaayeen ay ku sugnaadaan barankac iyo dhibaatadana ay joojiyaan walaalnimadadana ay ilaaliyaan labadaas qodob ayaa ugu muhiimsaneed safarkeena jasaaka allahu khayran ya cazaam waxaan la soconnaa dagaalkan iyo sida aad sheegtay maleeshiyaadka murtadiinta inay hurinayaan oo dhan qabiil ay u bedelayaan ee idinka markaa fariintiina ku wajahan oo hadda aad wadaan oo idii qorshaysan ka wilaay ahaan maxay tahay
annaga fariinteenna koowaad waxaa weeyaan mu'miniinta waa walaalo dadkan waa dad muslimiina wada dhashay ehel ah wada degan dawda wada cabo deriska iyo dabka uu ka dhexeeyo waxaanu leenahay wixii dad muslimiin ka dhexeeyaa ka dhexeeyo inama almu'minuuna ikhwa walaalnimadaasaa ka dhexayso tii ayadaheed ka dhexaysay unbaan ku ta'kiidinaynaa ama aan waxaa weeyaan ku boorinaynaa inay iskula noolaadaan nimankan murtadiyiinta waxaa weeyaan xaabada shidaayana aysan ku kahtoomin waxyaalaha ay wadaan annaga hadafkeenna iyo ummadda waxaan rabnay inaan ku qancina taa weeyaan jasaaka allah khayr
ugu dambeyn alwaali fariintaada marka ugu dambayso oo ummadda muslimiinta guud ahaan aad dhehayso iyo dardaarankaada aad kula dardaarmina dadka muslimiinta ku dhegeysanaya caalamka maxaa ka mid ah waayahay casaamow saad og tahaybo maalmaha waxaa soo ifbaxayay murtadiyiinta inay meel kasta dabka shidayaan hadda waxaa uun juhdigooda noqday inaa dad kaloo muslimiin ah ay waxaa weeyaan dabka ayaga ay ku jiraan ay ku shidaan waxaan ugu baaqaynaa madda ummadda muslimiinta guud ahaan inaysan marna ku qancin gaalnimada ay wadaan nimankan murtadiyiinta ah inaysan marna ku qaldoomin abaabulka ay wadaane ah in qabaa'iladan la gaalaysiiyo ama ayaga hub la siigu dhiibo waxaad og tihiin ummaddan inay ka soo daashay dagaal qabiil markii harkii iyo shareecada islaamka hooskeeda la harsaday dadka muslimiintana kitaabka ilaah ay kula baxeen waad ogtihiin waad barwaaqowdeen ilaahayna wou idiin nimceeyey nin weliba xaq lahayn xaqiisa wuu helay ninkii xaq lagu lahayn xaqii wuu laga qaaday sidaas ayna ummadda nolosheedii aakhariyateedii adduunya ku soo laabatay waxaan ugu idinku baaqaynaa guud ahaan in waxyaalaha laydinka raadinayay ah gaalnimada iyo diinnaceybka iyo quranka inaad marna ku qaldoomin aad danihiinna garataan haddaadna diin wax u taraynin ood jahaadaynin inaad danihiinna garataan unbaa idin dhihi lahay soomaalida guud ahaan gaar ahaan dadka gobolka geda ku nool waad aragtaa nimcooyinka ilaahay idinku galaday subxaanahu watacaala oo ah madarkii aan soo dhaafnay sanadka ilaahay siduu noo siiyey iyo barwaaqada iyo cawska dabka lagala baqayo nimcooyinka isaarsaaran ku shukriya ilaahay subxaana wa tacaala haddaan ku shukri weyna nicamkiisa cadaab iyo inqaabaa ka imaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay la in shakartum la asiidannakum walain kafartum in cadaabi la shadiid cadaabkaas ilaahay uu subxaana wa tacaalaa ku goodiyey yuusan ugu dhicin aan ka digtoonaanno dhagarta cadowga aan jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa ummadda waxaanu leeyahay gacmaha isqabsada walaalnimadiina muujiyo hubkeennana waxaa weeyaan inaad cadow ku dishaan mooyaane muslin ha ku dilina ilaahay diintiisa subxaana wa tacala garab istaaga dadka aan alnoon lahay ean dhex joogn intaa un baan dhihi lahay cazamu jasaaka allahu khayra